horta dowladda soomaaliya iyo dowladda imaaraadka ee khilaaf kama dhex taagna ee dowladda imaaraadka waxay rabtaa inay dowladda soomaaliya uga dhaqanto sidii waxay iyadu leedahay ama ama aan ay wax u yeerido waxay rabta inay ka samaydo dowladda soomaaliyaba taasay diiday ma ahan khilaaf kama dhexeeyo
waa gartay dowladda imaaraadku waxay sheegtay in ay joojisay dhammaan howlihii ay ka haysay soomaaliya sida tababarada ciidamada iyo qaababka kale ee dowladda ay u saacidaysay marka arrintaas maxaa ka dhalan kara waad is leedahay
ar dowladda imaaraadku wadanka uma imaan inay ama soomaaliya ciidan u tababarto ama ka caawido xagga bini-aadamnimada ama xagga dowladnimada ama xag kasta inay ka caawiso inay imaan ee waxay u timid inay dhan walba ku eryaamiso ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxayna ku timid laba kun toban iyo kowdii abaartii xuboodo dhacday waxaa usoo gurmaday soomaaliya turkiga waxaad og tahay diyaaradii rono erdogan xaaskiisa siday in inay baal dhulka ku dhufatay waad og tahay xaaska madaxweynaha erdogan iyo caruurtiisii iyo inay eradii rejo ayay yani qolqol dadka uu tageen ayuu gacantooda u qaybinayeen imaaraadku marka waxay isdheen soomaaliya waabaan u beriyey waldal baa usoo gurmaday islaama oo awood leh oo dhan walba ka saacidi kara iyagoo marka raba inay albaabkaas naga xiraan ayay noo yimaadeen intii ka dambeeyana waxay caqabad ku ahaayeen dowladnimada soomaaliya iyo maaragtay ummadda soomaaliya horumarkeeda imaaraadkana weligeeya wax manfaca nagama imaan waxaa waxaad og tahay imaaraadka raashin dhacay oo oo waktigiisa dhammaaday oo jawaano laga soo bedelay daawo dhacday yacni imaaraadku dadka soomaaliyeed inta xabaduu dishay iyo inta iyagusan u noqon inay dhintaan oo cudurada oqon oqoon ku dhaceen inta imaaraadku dhibaateeyaa badan imaaraadkuna dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliya waxba u noqon maayaan dowladda soomaaliya waa uga mahadcelinayaa muqafka ay qaadatay oo quruxda badan oo sharafta badan oo dowladnimo madaxweynaha iyo raisaaradda ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba uga mahad celinayaa waxna nooga bi'i maayaan dowlado ka wanaagsano islaam oo awoodno idraainay noo dhisaano noo tigayaa si dhaqsa u diyaaro maaragtay dekadaheena iyo erabooradeena iyo maaragtay dowladaheena hoose iyo yani meel walba wala inay awoodeeyaan ayaa jira kuwaasaana noo bedelaa bedelkooda waa gela insha allah waayahay sheekh yuusuf dowladda imaaraadku ciidamada dowladda ee qayb ka mid a ayay tababari jirtay oo ay gacanta ku haysay marka muhiimadda tababaradaas meesha ka baxay oo dowladda imaaraadku sheegtay inay joojisay baahay intee la eg baa loo qabi karaa baad is leedahay mar haddii imaaraadku ay baxeen tababarkiina ay joojiyeen
wax baahiya looga qaba imaaraadka qofku markuu kaa dabooli jiray culays oo culaysku usoo noqonayo ayaa ayaa loo baahdaa imaaraadka culays magama dabooli jirin ciidan yar oo aan badnayn bay meesha ku hayeen ciidanka laftirkooday yani aysan siyaasadda soomaaliya iyo qarannimada soomaaliya iyo difaaca dalka aysan laftirkooda u tababari jirin aysan wadaniyad iyo maaragtay dowladnimo iyo maaragtay dadka soomaaliyeed inay ciidan u yihiin iyo midna aanu ku barbaari jirin marka waa laga raysanayaa waana darsan maayo insha allahu sirigaasaa dhiguna waa kii sheegay ciidanka in dowladda loo wareegtay dowladdana loo wareegtay ummadda dadka soomaaliyeed waxaa ka qaldan waxay yidhaahdaan qadar ayaa dowladdu maaragtay ay ay ay qaadatay imaaraadkana waa tuurtay dowladda soomaaliya qabarna ma qaadan imaaraadkana ma tuurin mawqaf shariifa oo wanaagsan oo qarannimo oo dhexdhexaaday qaadatay yani imaaraadku qadar marka lama hiilin imaaraadkana lagama dirsin qadar marka markii la yidhaha labadeedan marka soomaaliyeed qadar qadara waxtar badan waayo qadar ekadeena iyo eraboorkeena iyo dawladnimadeena iyo midna dhibaato kuma ah waxaad la socotaa dekeda berbera boqolkiiba sagaal iyo toban ethoobiyaana sheer ku leh dekeda boosaasa boqolkiiba toban iyo sagaal ethoobiyaana sheer ku leh dawladda soomaaliyeedna wax sheera kuma leh dadka somaliland iyo dadka reer puntlandna dhaqaalihii kuma noqonayo marka imaaraadku waa waa ilaahay cirba nagu mudneed oo ilaahay naga siibo waaye madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya cabdulahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan kayrana waa uga mahadcelinaya waa gartay madaxweynaha puntland waxa uu ka hadlay in muhiim imaaraadka u ahaa in soomaaliya uu joogo puntlandna wax badan uu ka saacidaya marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo puntland iyo somalilan ay ka mid yihiin sidee bay iskula keeni karaan in hal mowqif ay ka qaataan arrinta imaaraadka
horta arrinta arrimaha dibadda dowladda soomaaliya kale dowlad goboleedna shaqa kuma le waxa iyagu ay ay ay maaragtay go-aankeeda gaari karaanna maahan cabdiwelina waxaa ka muhiimsan dadka reer puntland waa uga mahadcelinaa dadka reer puntland iyo madaxda reer puntland oo kale go-aanka ay ka qaateen waad og tahay dadku way ka reebeen waad og tahay yacni siday uga hor yimaadeen marka cabdiweli cabdiweligaas ee madaxweynaha ee dowlad goboleedka puntland yacni go-aanka oo ka hadlay miduu isagu leeyahaana ma aan ummadda puntland miduu wakiil leeyahaana ma aan insalaan wakiil ugama aan waa mid shaksiyaan aaminsan aanu
waayahay ugu dambeyn marka arrintan hadda khilaafka ah ee dowladda soomaaliya iyo imaaraad kala dhexeeya sidee baad is leedahay dowladda soomaaliya way kusoo afjari kartaa oo arrinta imaaraadka gebi ahaanba way uga gudbi kartaa
anigu waxaan aaminsanahay dowladda imaaraadka dee dowladda soomaaliya ayaa siyaasadda iyo uga wakiila maaragtay arrimaha dibadda iyo dhan walba ummadda soomaaliyeed horaana kugu hormariyo meesha khilaaf ma yaalle waxaa yaalla aan anugu aan saan raba kaa yeelo iyo warsaas hortayga yeeli maydide laba dowladoodan nahaye laba dowladoodaa siman aan aan maaragtay u wada hadalno oo heshiino haddaan heshiinayno iyo laba dowladood siman ma nihino waxaan anigu ka ilaayeel waayo meeshaas khilaaf ma yaallo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inay saas u fahanto waxaan rabaa saxaafadda inay saas u fahanto waxaan rabaa yani beesha caalamka inay saas u fahanto meeshan imaaraadku wuxuu diidan yaha dowladnimada soomaaliya dowladda soomaaliya waxay leedahay war dowlad baan nahaye aan sidii dowlad u habayno waxaana markhaati ah lacagta laga soo dejiyey eeraboorka aadan cadde oo dowladda soomaaliyaed maamusho oo ay maaragtay ay isku dayan inay awood uga baxaan ayaa ayaa markhaati ah marka arrintaasu khilaaf ma dowladda soomaaliyana insha allah tacaala way ka raysanaysaa iyo dadka soomaaliyeed imaaraan